أندلس للناس جئناك أندلس والله يرعاك أندلس للناس جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose la taliyihii hore ee amniga kooxda riddada ayaa xaqiijiyey in garoonka boosaaso uu noqday saldhig laga hago dagaalka ay dowladda imaaraadka carabta ka wado soomaaliya munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalanjebisay madarasada caasim ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan hay-ad gaaleedka i m f ayaa soo saartay warbixin been abuur ah oo ku aadan ganacsiga soomaaliya xilli kooxda riddada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso ganacsatada soomaaliyeed والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta duhurkii howlgal qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay intaa u dhexaysa degmada jannaaleh iyo deegaanka buufow ee wilaayada shabeellada hoose howlgalkaas waxay mujaahidiintu ku dhaawaceen hal askari oo murtad ah kaasi oo dhaawaciisu garaab yahay waxayna mujaahidiintu weerarkaas kusoo qanimaysteen mooto la taliyihii hore ee amniga kooxda riddada ayaa xaqiijiyey in garoonka boosaaso uu noqday saldhig laga hago dagaalka ay dowladda imaaraadka carabta ka wado soomaaliya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintaasi inoo haya waxaa isa soo taraya caddaymaha la xiriira in dowladda dabadhilafka imaaraadka carabta ay saldhig weyn oo militari ka samaysatay magaalada ugu weyn gobollada waqooyi bari soomaaliya cabdi siciid muuse cali oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya iyo taliyihii amniga ee farmaajo ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso uu noqday buundo dhanka hawada ah oo isku xirta imaaraadka carabta iyo galbeedka suudaan qoraal uu baraha internetka ku faafiyey iyo waraysiyo uu bixiyey ayuu sharxaad dheeraad ah uga bixiyey qaabka imaaraadka u adeegsado garoonka iyo dekedda boosaaso ugu horreyn wuxuu sheegay in shixnado hub ah uu imaaraadku ka soo dejiyo marsada caalamiga ah ee boosaaso kadibna uu ku raro diyaarado waaweyn oo garoonka soo caga dhigta diyaaradahan xamuulka ah oo nooca ruushka u farsameeyo ah ayaa hubka ay soomaaliya ka daabulaan loogu talagalay maleeshiyaadka janjawiidka kuwaasoo laga dejiyo garoonka magaalada niyaala ee gobolka daarfuur cabdi siciid muuse cali ayaa qiray in calooshood u shaqaystayaal iyo hub imaaraadku leeyahay si joogto ah looga daabulo madaarka boosaaso oo hadda ah marinka ugu muhiimsan ee imaaraadka uu ka maamulo dagaalka uu ugu jiro dalka suudaan alaabta hubka hazados material waxa la dho macnaha walxaha sunta ah ee hubka ah ee la mariyo magaalada boosaaso maraakiib lagu keeno den markaas diyaarado looga qaado macnaha article dheer baan ka qoray caddaymahan sheegnay siday wax yihiin aan sheegnay maraakiibtaas waxay yimaadaan boosaaso habeenkii laba saac habeennimo ama sideedda fiidnimo ilaa sideedda subaxnimo baa loo xiraa dekedda den alaabtaasaa laga dejiyaa kontaynarada ku socota badanaa waa toddobaatan siddeetan ilaa dhowr boqol oo kontaynar oo maraakiibtu badanaa wadaan markaas waa la raraa baabuur baa lagu raraa waxaa la geeyaa meesha imaaraadku degan yahay aeroboortka den waxaa qaada diyaaradahaas waaweyn ee illusion seventy six la dhaho kuwaasaa qaada waxay ka diijiyaan suudaan magaalo inyaali la dhaho oo daarfuur xasuuqii bishii hore ka dhacay magaalada alfaashir ee gobolka daarfuur ayaa iftiimiyey kaalinta garoonka boosaaso ee dagaalka suudaan iyadoo horey ay u jireen warar sheegaya in dowladda imaaraadka carabta ay soomaaliya ka hagto dagaalkeeda ashaalaldiriirnimo oo ay ka wado dalka suudaan aad baad u mahadsantahay abuushayba munaasabad lagu sagootanayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay madarasada caasim ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay laguna maamuusayey dufcadii labaad oo ka qalinjibisay madarasada barashada qur-aanka kariimka ee caasim ayaa ka dhacday xarunta madarasada oo ku taalla deegaanka dhariyow ee wilaayada islaamiga ee hiiraan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan culummo iyo martisharaf kala duwan ayaa ka qayb galay xafladan waxayna shan iyo tobankan arday ee dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka goobta munaasabada ku soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho إنا نشكر الله على إتاحة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب القرآن الكريم ممن تخرج من مدرسة عاصم بدفعتها الثاني لتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية ولتحفيظ متون التجويد مثل التحفة والجزرية والتيسير ولتصحيح القرآن الكريم فحصلنا بحمد الله في خلال ثلاث سنوات تحفيظ القرآن الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ومد أصلي وفرعي له وسم أولا ضبيعيا وهو فلا توقف له على سباب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فطبيعي يكون والآخر الفرعي موقف على سبب كهمز أو سكون مزدلى واعرف لمخضوع وموصول وأتى في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلماتنا لله مع ملجأ ولا إله إلا تعبد ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك ادخلا تعلو على sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si adag ugu dheeraaday fadliga qur-aanka kariimka iyo qofka barta qur-aanka waxaan mahad ballaan u soo jeedinaynaa allihii subxaanahu wa tacaala addoommo aan u ahayne na abuuray nicmooyinkiisa farada badanna na koobi kara noogu nicmeeyey waxaa ka mid ah nicmooyinkiisa walaalayaal midda maanta aan u fadhinno oo xafladan qiimaha badan ee kitaabka ilaahay lagu weyneynayo arday dhammaysay oo xifdisay kitaabka alleh lagu weyneynayo ayaa nicmooyinka allah subxaana wa tacaala uu noo galay ka mid ah qur-aanku wax la weyneeyey isagaa u mudan walaalayaal wax la sharfay isagaa u mudan wax xaflad iyo xafladaad iyo ka badanba wax loo dhigay isaga ayaa u mudan waa kitaabka allah subxaana wa tacaala min fawqi sabci samaawaat uu ka soo dejiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu le wainahu lakitaabun casiiz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وكتابك الله سبحانه وتعالى عزيزك أها هر إيا قدال مدنا باطل كمسو قلي كروه macallin ibraahim maxamed nuur oo ah macallinka madarasada caasim ee deegaanka dhariyow oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay aasaaskii madarasada iyo waxyaabaha lagu barto waxaan rabaa wax yar tacriif inaan ka bixiyo madarasada alimaamu caasim oo maanta ay kasoo qalanjibiyeen ardadan aan dhegaysanayn oo toban iyo shan ardayda ah waa dufcadeedii labaad ee marku horraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maxaad iskala ballaaran aan la soo koobi karin bilaawi dhammaadna aan lahayn intaas ka bacdi madarasadan alimaamu caasim ku taala deegaanka dheriyo waxaa la furay bishii toddobaad oo rajab kun afar boqol afartan iyo afar hadda aan joogno kun afar boqol afartan iyo toddobo ee dadkii muddadaas meeshaan iskulu sabraynay meeshaan iskulu jirnay unujeedadii danta aan lahayn waxay ahayd waa thamaartadii ta maanta aan joogno ilaahay subxaana wa tacaala na waafajiyey ardadaas meesha waxay ku barteen ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisii waxaa kale meesha ay ku barteen axkaamu tajwiid mutuuntii yaryar sida tuxfatuladafaalo haddaba ay akhrinayeen sida jazariyaha iyo taysiirka iyo mustawi thaani iyo tarbiyat alislaamiya ay meesha ay ku barteen waxyaabaha meesha ay ku barteen waxaa ka mid figa qur-aanka axkaamta laga soo tago aadaabta islaamka sida adkaaraadka sida adkaaru sabaaxi walmasaa'i oo marka subax iyo galab kasta ay akhrin jireen waxaa kale meesha ay ku barteen salaada nidaamka loo dukanaya adkaaraadkeedii waxaa meesha kale ay ku barteen asluubta qofka muslimka ee laga rabo hadda dii la tiraan lasoo koobi karin wax badan meesha ay ku barteen hadafkii ay lahaayeen oo ay u socdeen juhdigaas loo bixinayo waxaa weeyaan waxa ka mid a ka maanta aan joogno waay maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ahmiyad gaara siinaya tayeenta madaarista qur-aanka kariimka iyadoona maktabka dowlaad diini ah iyo xalaqaad tasxiixa qur-aanka lagu baranaya u qabta macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waad mahadsantahay abu xasaan ugu dambeyntii hay-ad galeedka i m f ayaa soo saartay warbixin been abuur ah oo ku aadan ganacsiga soomaaliya xilli kooxda ridada ay sii kordhisay dhibaatada ay ku hayso ganacsatada soomaaliyeed cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintaasi inoo haya xilli hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran laga dareemayo guud ahaanba suuqyada soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda muqdisho ayaa hay-ad gaaleedka sheegatay inay qaabilsan tahay lacagaha adduunka ee i m f waxa ay dhowaan soo saartay warbixin been abuur ah oo ay ku sheegtay in dakhliga soomaaliya uu kor u kacay saddex boqolkiiba islamarkaana ay safka hore kaga jirto waddamada uu sannadkan kordhay dhaqaalahoodu i m f waxa ay sheegtay in sababaha uu dakhliga soomaaliya u kordhay ay ka mid tahay dadaalka xooggan ee ay sheegtay in kooxda ridada soomaaliya ay ku bixisay kor u qaadidda dakhliga gudaha iyadoo si gaar ah awoodda u saartay ururinta lacagaha ay ku sheegeen canshuuraha ee baadda ah sidoo kale i m f waxa ay ku tilmaantay asbaabaha keenay kororka dhaqaalaha ee soomaaliya hirgelinta sharcigaaleedka lagu xoojinayo ururinta lacagaha xoogga ah ee lagu soo rogay ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed warbixintu waxa ay tilmaantay in casriyeynta kastamka amaba goobaha lagu ururiyo lacagaha baadda iyo xoojinta ururintu ay ka mid yihiin dib u habeenta muhiimka ah ee sare u qaaday dhaqaalaha soomaaliya taasoo ka caawisay koror ku yimid dakhliga kooxda ridada soomaaliya haddaba maxaa ka jira waxa ay sheegayso i m f maantase dhaqaalaha soomaaliya halkee ayuu marayaa maxaase hay-ad gaaleedkani ay ugu gol leedahay warbixintan xambaarsan ajandaha dhagaraysan ee ka dhankaha ummadda soomaaliyeed marka loo kuurgalo xaaladda dhabta ah ee maanta uu ku sugan yahay dhaqaalaha soomaaliya islamarkaana la fiiriyo warbixinta ka soo baxday i m f waxaad ogaanaysaa in duulaanka ay gaalada caalamku ku soo qaaday soomaaliya aanu ahayn oo keliya midka xabadda ee uu dhinacyo badan yahay dakhliga soomaaliya haddii uu koror ku yimaado waxaa si fudud loogu ogaan karaa goobaha ganacsiga ee ka dhex jira guud ahaanba bulshada waxaaba hubaal ah in xaaladda dhaqaale ee soomaaliya ay marayso meeshii ugu xumeed goobaha ganacsiga ee suuqyada magaalooyinka ayaa dhaqdhaqaaqooda uu aad u liitaa waxaana jiro qiimo dhimis ay ganacsatadu ku sameeyeen badeecadahooda si iibka uu u kordho balse ilaa iyo hadda ma jiro wax isbeddel ah oo ku yimid hoobadka ku socda dhaqaalaha soomaaliya boqol dukaana arkaysa oo dhahay qiimo dhimisaa sameynay boqolkiiba labaatan midaa wuxuu leeyahay boqolkiiba kontonaa sameeyey boqolkiiba soddonaa sameynay saasee tahayna suuqi way la yihiin ganacsatada dhan dukaan walba hadda waxaa ka jirto qiimo dhimis magaaladii dhan soo iibinta iyo sii iibinta qaybaha kala duwan ee alaabaha lagu gado baqaarada iyo carwooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran iyo weliba inay ka sii darayso marba marka ka dambaysa xaaladda dhabta ah ee ka jirta suuqyada iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee soomaaliya ayaa meesha ka saaraya warbixinta been abuurka ah ee ay dhowaan baahisay hay-ad gaaleedani i m f waxaana ganacsatada soomaaliyeed ay waxba kama jiraan ku tilmaameen warbixintaasi ganacsatada soomaaliya waxay ka shanqariyeen in dakhliga soomaaliya haddii uu kordhay laga dareemi lahaa suuqyada balse taasi beddelkeeda uu liito dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxaana ganacsatadu ay intaasi ku dareen in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey uu jiray hoosudhicii ugu xumaa islamarkaana dhaqdhaqaaqa suuqa uu marayo marxaladii ugu liidatay goobo ganacsi oo fara badan ayaa albaabada la isugu dhuftay waxaana tan iyo intii uu kursiga ku soo laabtay murtad gurguurta ganacsatada soomaaliyeed ay wajahayeen xaalad aad u adag iyo burbur dhaqaale oo aad u ba'an waxaana cidhiiri ku jira guud ahaanba nolol maalmeedka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimada soomaaliya ee muqdisho waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xamar oo warbaahinta maxalliga ah ugu warramay dhaqaale la'aanta baahsan ee soo food saartay iyo hadaaqa been abuurka ah ee ka soo yeeray i m f oo qaybkaha duulaanka ballaaran ee lagu soo qaaday ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed suuqa hadda ganacsigeenna waa waxaan dhihi karaa boqolkiiba maanta tobanoo mara aada u liitaa wili tan oo kala wili lama soo marin maadaama wadanka intaanu sano waa joognay laakiin tan oo kale dhaqaalaha hoos u dhacay tan oo kale wili wax noo dhiman waay sababta adduunkana waxaa leeyahay lacagtii soomaaliya waa dhaqaala fiican ka socdo koror badana ka socdo laakiin anaga hadda maadaama dadka banaanka joogo waxyaalahay arkayaan alaashaan dadka gudaha jooga ah ka xoog ogaalsan maadaama xoog ogaalka maadaama aan nahay oo ganacsatada soomaaliya aan nahay annaga wax dhaqaalaha maan arkin oo kor u socdo lacag la-aanka jirto magaalka wax daqli a soo galoonin hadee dadka wax daqli hadee soo galaan ayakaab suuq lagawaanayn mahano ayakaab suuq iskeenayo hadaa dumar leenaana dahab wax naga jecel ma jirto number one aasoo ahaa laheene laakiinse hadda ma jiro waxaa suuqa loo imaanaya waxay tahay daqli la-aana magaalka jiro hadee jira laheeda dadka yaab laga fahmi lahaabo laakiinse waxaas dhanba inay jirana meesha ka cag iyo daqli aadta u yarta walaahi socodka suuqa ka dareemaysaa maalintii waxaa markay suuqa eber ay tahay inta dad ay ku imaanaya farakutiriska ah way badanayaan markay dakhli zayd ay noqoto wax la yaab lehen laqot markaan aragnay kororka kororkaas boqolkiiba saddexda ah laakiin inkastoo wax badan uusan ahayn haddana koror markaan aragnaybo waxay ahayd kuwarta inaan annaga dareemno annagiina waxaan leenahay xaggee laydinka haystaa iyadana waxay leedahay kororaa dhacay laakiin alxamdulilah horta xaalad kastoo lagu jira ilah loogu mahad celinayaa laakiin si guud suuq wuxuu marayaa marxalad marxalad ka mida marxaladihii ugu liid dukaamada waxaa maalin kasta aragnaa dukaamagii ugu fiicnaa suuq oo laleeyahay beec waaye iyo hebel suuq waa kasii baxaaya iyo layaabkaasaa anaga nagu furan iyo cabsidaasaa na haysato meelaha qaar keedaab la iska bixi laayahbo kambaniyadii oo guryaha iska lahaa ama mulkiilayaasha guryaha iyo suuqlaydii maalin walba dib u fadhiistaan xaaladda wax laga bedelay iyo qiimo dhimisa noola samayn taageena dhaqaale xumaa jirtee beledka wax dhaqdhaqaaq ma jiro dhaqaalahan oo la sheegaayo allaylahee oo ii sheeg ilaa iyo dunida ay sheegayaan annaga dhaqaala aan hayna ma jiro dhaqdhaqaaq ma jiro ganacsada horta kuwa way dadaaleen badeecadaha kala duwan kulli suuqyada wuu buuxaa laakiin wax dhaqdhaqaaq ah oo wax wax gadanaya ma jiro dadkii waxay ku mashquulsan yihiin ganacsata ahaato bulshada ahaato waxay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedkii ala qaban laayahay xataa siday hore horey u iibsan jireen hadda iishee kaaf ii kala dheeri waayo shalay suuqa subax iyo galab jaama u ahaan jira laakiin hadda alla ilaahay waaba ujeedaa indhahaaga kuu maclin ah kolay sadar muuqso alka dhan waa ujeedaa suuq suuyaa ganacsatada waa iska fadhidaa nolol maalmeedkii xataa waa la laayahay
waxaan aaminsanahay arrintaas in tahay arrin dhaqaale lagu bixiyey si ay bosishinka soomaaliya usoo istaagto wallaahi waxaan moodaa warbixinta markii la soo saaray iyo suuqu siduu yahay inay isku soo aadeen oo been laga sheegayo markaan ku leeyahay way isku soo aadeen waa arrintaas calaashaan si negatif ah ay iskugu soo aadeen suuqa bishaan iyo bishii hore iyo saddexdii bilood lasoo dhaafay suuqa aad buu u daansanaa haddii uu ahaa lahaa midka weyn ee soomaaliya o dhan ka adeegato bakaaraha hoos u dhac aad iyo aadaa loo dareemayaa walow aan dareemayo businessya iga soo horjeeda mase annaga naga soo horjeeda gabalkood ay xirmayaanba dhaqaale la'aan baahsan waaba la yaabana waxaa kordhi la dhahooyo anaga waxa waaye moolkaana joognaa maalmahan waxaa umalaysaaba cidla inaan dareennay oo suuqla-aan baahsan oo weliba cidla ah dadka hataa lacagii aan ka rabna hataa lacagii waa ka la'nahay waa ka qaadi la'nahay sababtu waxay tahay qof walba wuxuu leeyahay mushaarkeyga wuxuu ka badelayahay gurigeyga wax ma bixin karo kastamarkana mala dagaali kartid soo waxa waaye inaad kastamarka u kaadaysid waa meesha ku jirta waa dareennaa haa marka dhaqaalaha oo kordha oo kale suuqa waa furmaa ebel waxaa ku xisaabtami jirnay bisha maalmaha ay dhammaato bisha koo ilaa shanti suuq fiican aan haysan jirnay sanadkan iyo sanadihi kale hadda aan soo dhaafnay waxaan dareemoonaa bisha meela ku dhammaatay meela ku bilaabataba waaba kasi wallaahi ma aaminsini in dakli kordhay laakiin dakli haddii hay-adday soo shaagtay kolley dad kale ay warbixinta ka qaadatay xagga dawladda inuu ka kordhayaa laga yaabaa laakiin annaga shacabkii magaaladii dadkii bulshada ka dhex shaqaysanayaan nahay dakli kordhayna ma arkin laakiin annaga shacabkii magaaladii dadkii bulshada ka dhex shaqaysanayaan nahay daqli kordhayna ma arkin magaalada shiid badanaa ka jira ma fahanti qofka markuu kula heshiinaya abaar baa murmaysin leeyahay intaasaa dhiiba intaas iskabi intaas iskabi adi ilaa shan sitiin nus dollar waaye waxa lagu shaqeeyo maanta dhan saasaa u wareega xataa waxaa jirto meelaha qaar hadda madiina oo kale markaad tegayso ma suuqa xoolaha mase eelash mase afgooye dabahasha meelaa la iska dhigtaa dadka waa lasoo aruuriya waa loo degaa waa lasoo berberiyaa leeyahay kaalay iraac iraac nus dollar ilaa shan sitiin kugu raacaya bayaanka been abuurka ah ee ka soo baxay i m f wuxuu bannaanka keenay shirqoollada dhagaraysan ee gaalada caalamku ay doonayaan inay ku majaxaabiyaan dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed xogaha qaar ee aanu helayno ayaa sheegaya in lacago aad u fara badan oo lagu qiyaasay in ka badan afar bilyan oo dollar laga saaray caasimadda soomaaliya islamarkaana ay ganacsatadu ula carareen dalalka bariga afrika sida kenya tanzaniya iyo zambiya waxaa jirta cabsi aad u xoogan oo soo wajahday ganacsatada kuwaas oo ka baqaya in hantidooda la booba iyadoo loo marayo sharciga uu golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka riddada meel mariyey kaasoo ahaa waxay ugu yeedheen la dagaalanka argagixisada hay-adda i m f waxa ay warbixinteeda kusoo gunaanaday dhiirigelin ay kooxda riddada soomaaliya u sheegayso oo ah sidii ay usii labajibaari lahayd boobka hantida bulshada iyo burburinta dhaqaalaha soomaaliyeed waxaanay kooxda riddada soomaaliya ugu mahad celisay tallaabooyinka ka dhanka ah dhaqaalaha soomaaliya ee ay waddo kooxda riddada soomaaliya mahadsanid dhuubow guud ahaana dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu